bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur qodobada ugu waaweyn oo aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya oo shaaciyey sababta loo qabyatiri la-yahay dastuurka dalka muddo labaatan sana jadwalka qabashada doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka oo la shaaciyey taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed oo ka hadlay howlgallada ka socda deegaanada galmudug dowladda jabuuti oo sheegtay in xoogga ay saareyso la dagaalanka lacagaha u socda in lagu maalgeliyo kooxda al-shabaab xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo madaxda wadamada ee yukabsom oo ka wada hadlay daadejinta arrimaha cadaaladda wararka dibadda qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda turkiga oo u yeertay danjiraha dimaag kadib markii la gubay kitaabka qur-aanka kariimka iyo dowladda kanada oo magacowday ergeyga gaarka ee la dagaalanka islaam nacaybka
waa kuma warwaageediye maxaa u dambey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa sabti labaatan iyo sideed bisha koowaad sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka warka duhur cabdirasaaq maxamed sheekh siraad wadane ayaa soo saaray farsamada tooska waa daawud al khasaali anigoo cabdifataax xaaji muudeyna waa idinla soo codsiinayaa warkiioo fidsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shaaciyey sababta loo qabyatiri la-yahay dastuurka dalka muddo labaatan sano ah daawud cusmaan cali al khasaali ayaa warbixinta warkaas faahfaahinaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa culimada soomaaliyeed ugu baaqay in ay doorkooda ka qaataan dhamaystirka dastuurka dalka iyo weliba si loo qabyatiri lahaa muddo labaatan sanaha ayuu qabye uu yahay iyadana la sameeyay dadaallo kala duwan oo lagu soo gebagabeynayo qayb qabyada uu yahay waana sida uu hadalka u dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac culimmada ayuu usoo jeediyey inay bulshada joogto ugu gudbiyaan fariimaha digniinta ah si quluubtooda ay loogu xoojiyo halkii kulamo iyo weliba tababaro ka kooban keliya indhaha lagu hayn lahaa waana sida uu yiri ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka soomaaliya magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shirweynaha culimmada soomaalida oo socda saddex iyo labaatankii january ilaa iyo lix iyo labaatankii janaayo labada kun saddex iyo labaatanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in kulamada la isugu keenayo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed kor loo qaadayo
aada buu u mahadsan yahay alkhasaale ayuu kaasi ahaa jadwalka qabashada doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka ayaa la shaaciyey sida warkan uu ku faahfaahinayo axmed cabdi maxamed toronto guddiga ku-meelgaarka ah ee doorashooyinka kuraasta ka bannaan baarlamaanka koob iyo tobnaad ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta shaaciyey jadwalka qabashada kursiga tirsigiisu yahay hoob boqol afartan iyo toddoba oo deegaan doorashadiisu tahay magaalada dhuusamareeb kaasi oo ka mid ahaa kuraasta ka bannaanayd golaha shacabka guddiga ayaa shaaciyey maalinta berita ah inay bilaabanayso diiwaangelinta tababarka iyo shaacinta guddiga xulista ergada iyada oo soddon iyo kowda bishana ay qabanayaan araajida iyo diiwaangelinta musharaxiinta doonaya inay u tartamaan kursigan sumadiisu tahay hoob boqol afartan iyo toddoba maalinta arbacada ah oo ay taariikhdu ay ku beegan tahay kowda bisha labaad laba kun iyo saddex iyo labaatanka ayaa lagu wadaa in doorashada kursigani ay ka qabsanto magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug kursigan ayaa waxaa xilligii ay socdeen doorashooyinka kuraasta golaha shacabka doorashadiisa ku guuleystay mahad maxamed salaad oo madaxweynaha soomaaliya u magacaabay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya taas oo keentay in kursigani uu bannaanaado
aada buu u mahadsan yahay axmed toronto ayuu kaasi ahaa taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka hadlay howlgallada ka socda deegaanada maamulka galmudug cabdirasaaq maxamed sheekh siraad wadane ayaa inoo faahfaahinaya
taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed tahliil biixi ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaanada gobolka mudug jenaraal biixi ayaa sheegay in ciidamada huwanta ah ay guulo muhiim ah kasoo hooyeen howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada mudug islamarkaana ay sii socon doonaan howlgallada ilaa al-shabaab laga saarayo dhammaan deegaanada gobolka mudug taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka in ay kala shaqeeyaan howlgallada ka dhanka al-shabaab oo u xusay in haatan xoreynta deegaanadaasi gabagabo ay ku dhow yihiin wuxuu sidoo kale ugu baaqay ciidamada iska kaashanaya dagaalada markaasi lagula jiro kooxda al-shabaab inay feejignaan dheeraada muujiyaan si ay uga hortagaan weerarada gaadmada ah ee markaasi kooxda ay geysato hadalka jenaraalka ayaa imaanaya iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ay guulo muhiima ka gaareen howlgallada ay haatan ka wadaan deegaanada maamulka galmudug
aada buu u mahadsan yahay cabdirasaaq wadani ayuu kaasi ahaa dowladda jabuuti ayaa sheegtay inay xoogga saarayso la dagaalanka lacagaha u socda in lagu maalgeliyo kooxda argagixisada ee shabaab sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo maxamed naasir bashiir
jamhuuriyadda jabuuti ayaa sheegtay in ay xooga saarayso la dagaalanka lacagaha ku socda in lagu maalgeliyo waxa loogu yeero argagixisada iyo kuwa aan la garanaynin in laga diraayo meelaha aan xog dhammaystiran laga haynin jabuuti ayaa sheegtay in hawshan ay lafdhabar u tahay sida loo hor istaagi lahaa lacagaha sida sharci darrada ah loo dhigo bangiyada ama isaga kala gudbaya si loo waayo dhaqaalaha ay helaan ururada iyo shaqsiyada loogu yeero argagixisada hawshan waxaa jamhuuriyadda jabuuti gacan siisay bangiyada dalalka carabta iyo geeska africa si loo xoojiyo wada shaqayntooda loona qabto lacagaha aan la ogeyn halka ay u socdaan iyo meelaha ay ka yimaadeen mas-uuliyiinta ka tirsan bangiga dhexe ee jamhuuriyadda jabuuti ayaa sheegay in tallaabadan ay wiiqayso dhaqaalaha ay helaan dhinacyada lagu raad joogo ee ku jira liiska waxaa loogu yeeraa argagixisada baaris xoogan ayaa la marinayaa lacagaha la dhiganayo bangiyada cidda dhigayso iyo ujeedka dhigaalka loogu sameynayo si xog dhammaystiran loogu wareejiyo hay-adaha amniga iyo kuwa u qaabilsan la dagaalanka ururka loogu yeelo argagixisada
xeerlaaliyaha guud ee qaranka iyo madaxda eucabsom ayaa ka wada hadlay dejinta arrimaha cadaaladda cabdirasaaq maxamed sheekh siraad ayaa mar kale inoo faahfaahinaya
xeerhilaaliyaha guud ee qaranka doctor suleymaan maxamed maxamuud ayaa magaalada muqdisho kula kulmay madaxa xafiiska eu cabsom ee soomaaliya master kauku altoma labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sidii xafiiska xeerhilaalinta guud ee qaranka iyo xafiiska eu cabsom isaga kaashan lahaayeen koruqaadida daadejinta iyo sidoo kale helidda adeegyada cadaaladda dalka sidoo kale xeerhilaalyaha guud ee qaranka iyo master kauko altoma ayaa isla gartay koruqaadista qorshaha tayeynta xirfadaha shaqo ee howlwadeenada xafiiska xeerhilaalyaha guud ee qaranka daadejinta adeegyada cadaaladeed iyo tayeynta xirfadaha howlwadeenada xeerhilaalyaha ama xeer ilaalinta ayaa ka mid ah howlaha hortabinta u leh xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyada oo ujeedadeedu ay tahay sidii shacabka loo gaarsiin lahaa adeeg hufan oo tayo leh oo markaasi loo siman yahay
halkawarka aad kala socotaan waa radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland akhbaaraadka caalamka ayaa inoo soo socda hayeeshee waxaad kusoo dhawaataan xubintii iyo ciyaaraha iyo daawud alkhasaala daawud aada baad umahadsan tahay cabdifataax mudde door wanagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duhur waxaanu kusoo qaadan doonaa kulamada maanta f a cabka la ciyaarayo manchester united iyo weliba reading ayaa sarki doona tottenham iyo weliba briston north andy way wada ciyaari doonaan blackborn iyo weliba southampton way is arki doonaan sheffield wednesday weliba waa field town way wada ciyaari doonaan banley iyana way ciyaari doontaa fulham iyo weliba sunderland way is arki doonaan west bromwich albion weliba bristol city way wada ciyaari doonaan blackburn rovers weliba eh, Breg- brigham city way is arki doonaan lidis iyo weliba kooxda lagu magacaabo stanley way wada ciyaari doonaan kulamadaas ayaa la ciyaaraya zedega talyaniga iyo weliba liga spain haddii aynu eegno spain kulamada waxaa la ciyaarayaa n horyaalka liga kadis weliba mayoka ayaa ugu soo horeysa ee girona iyo weliba barcelona ayaa wada ciyaari doonaan sevilla weliba eje way is arki doonaan katefa iyo weliba real batis way kulmi doonaan zareega talyaaniga waxaa la ciyaarayaa eh, cob italia zareega talyaaniga ilaa emboli iyo weliba turina weliba coronis iyo weliba inter milan atlanta iyo weliba sambadoria kulamadaas ayaa la ciyaaraya bundesliga jarmalkana kulamo ayaa jira frigberg iyo weliba strigberg hogti berlin iyo weliba union berlin hoffenheim iyo weliba brishim choklagberg menz iyo weliba beckham ay wada arki doonaan wende bremer iyo weliba wolfsburg wada ciyaari doonaan bayer munch iyo weliba inter frankfurtna way kulmi doonaan ligue wanka faransa ayaa la ciyaaraya marcel wiliam monaco ayaa ugu madax fiiqan kulamada la ciyaaraya xubintii ciyaaraha warka doona saaxiibyal waa geentaan dib idinkugu celiyay qaawarkii naga horreeyay mugdi
aada buu u mahadsan yahay alkhasaale ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha dhinaca iyo akhbaaraadka caalamka ayaanu aadaynaa dowladda turkiga ayaa u yeertay danjiraha dima kadib markii la gubay kitaabka qur-aanka kariimka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa u yeertay danjiraha dimag ee dalkooda fadhiya iyadoo ku eedeysay dimag inay taageertay dembi nacayb ah kadib markii nin caan ku ah nacaybka islaamka uu jimcihii gubay laba nuqul oo ka mid ah kitaabka barakeysan ee qur-aanka kariimka xilli uu mudaaharaad ka dhigay caasimadda dalkaasi ee copenhagen rasmus bluden oo u dhaqdhaqaaqa aragtida midigta fog haystana dhalashooyinka dimag iyo sweden ayaa hore u qaaday tallaabo ka careysiisay dalka turkiga iyo dunida islaamka kadib markii uu gubay noqol ka mid ah kitaabka qur-aanka kariimka intii uu socday mudaaharaad ka dhacay dalka sweden bishan janawari koob iyo labaatankeedii jimcihii isaga oo ku sugan meel u dhow masaajid iyo weliba baaxadda hore ee safaaradda turkiga ee ku taala copenhagen wuxuu wacad ku maray inuu tallaabadan sii wadi doono jimco kasta ilaa dalka sweden looga ogolaanayo inay ku biiraan isbahaysiga naato dalalka sweden iyo finland ayaa gudbiyey codsi ay doonayeen in ay ku biiraan isbahaysiga gaashaanbuurta ee naato hase ahaatee codsigooda ay tahay in ay ansixiyaan dhammaan xubnaha isbahaysiga naato balse dalka turkiga ayaa muujiyey inuu hor istaagi doono ilaa dalkani tallaabo ay ka qaadaan mintidiinta kurdiyiinta iyo weliba kooxaha kale ee dalkiisa uu ku diray liiska argagixisada wakaalada wararka ee dalka turkiga ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ay u yeertay danjiraha timag isaga oo isaga oo mas-uuliyiinta dalka turkiga ay si adag u cambaariyeen ogolaanshaha dimag ee falalka daandaansiga ah kaasi oo muujinaya dembi nacayb ah turkiga ayaa u sheegay danjiraha dimag inaan la aqbali doonin dhaqanka dalkiisa turkigana uu filayo in ogolaasho lagala noqdo sidaas ay sheegtay wakaalada wararka ee dalkaasi turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee dalka dimag ayaa waxaa uu warbaahinta dimag u sheegay in dhacdadani aanay waxna ka bedeli doonin xiriirka wanaagsan ee dimag iyo turkiga isagoo intaasi ku diray in copenhagen ay damacsan tahay inay ankara kala hadasho sharciyada dimag ee dhanka xorriyadda hadalka warkii aad kala socoteen reediyo kismaayo duhurnimadan waa inaga intaa warkan warkiisa xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo